barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatankiyo koob iyo soddonka mitriban iyo weliba efamyada geeska afrika qaarkood
waa duhur salaaso ah bisha maarjna waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkadii kala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaannu maanta idiin haynana waxaa dhegaystayaal ka mid ah hablaha da'da yare wax ka barta jaamacadaha muqdisho oo qaarkood ay samaysteen urur ka shaqeeya sidii habluhu ay xirfad u heli lahaayeen waxyaabaha aan rabno ugu horeeyo ama u abuurno horta marka hore inaan isku xirno gabdhihii si ay u noqdaan dad awood leh waxaa la yidhaha markii wax isku xiran yihiin dadkii awooday leeyihiin waa midda ugu horayso waxyaabaha kale aan u abuurno inaan gabadhii taageer aan siino aan taageerno qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mida dood dhex maraysa nin geel jira ah iyo nin washington jooga oo isxaal waraysanaya wuxuu yidhi malab malab baan dhirqanaynaa dhereg baan la taahnaa ubax baannu dhugannaa dheel baannu aragnaa dharab baannu joognaa dhaqashaannu haynaa anigaa ku dhowro kugu dhaadanayo dhaaxaanku sugayo igu dhega adaygtee hadda soo dhaqaaqoo badda soo dhex maaxoo waaya aragga dhuuxoo weydii dhabbada oo war ma dhiig la qaado iska dhici wadeecada
waan gartay waxaa iyaduna sidoo kale aan meesha ka maqnayn kaalintii suugaanta
waan gartay dalmaryare ammaantiisaasna goordho ayaynu maqli doonnaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bagan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ninku andacooday inuu xidhan yahay suunka qarxa ayaa maanta afduubay dayuurad laga leeyahay dalka masar islamarkaana ku khasbay in dayuuraddu ay fadhiisato dalka qubrus dayuuradda waxaa saarnaa shan iyo konton qof wasiirka duulista masar shariif fatxi ayaa sheegay in wadaxaajood kadib la sii daayey rakaabkii dayuuradda saarnaa marka laga reebo toddoba qof dayuuradda ayaa la afduubay iyadoo ka soo duushay magaalada alexandria una socota magaalada qaahira dadka dayuuradda ku hadhay ayaa waxaa ku jira afar shaqaalihii ka mid ah iyo saddex rakaaba waaxda cadaaladda ee dalkan maraykanka ayaa heshay hab ay u furi karaan mobil noociisu yahay iphone c kaas oo uu isticmaali jiray nin weerar ka geystay gobolka california ee dalkan maraykanka waaxda cadaaladda ee maraykanku may sheegin jidka loo maray furitaanka hase ahaatee waxay sheegeen in ay gacan ka heleen cid debadda ah oo aanay faahfaahinin arrintan ayaa soo afjartay loolan adag oo dhinaca sharciga ah oo dhex maray dowladda maraykanka iyo shirkadda apple ee telefoonkan samaysay oo diiday in ay sameeyaan ama bixiyaan barnaamij lagu furi karo moobilkan duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a maxamedow shalay waxa aynu sii daynay qayb ka mida waraysi uu kaga hadlay uu lala yeeshay khaliif xirsi ismaaciil oo ku magac dheer haariye waa hal abuur reer burca wuxuu ka sheekeynayay saad maqlaysayba nin washington jooga iyo nin geel jira ah oo xeradiisii geela fadhiya marka labadooda waayo ee kala duwan ayay ka sheekeynayeen nina wuxuu ka sheekeynaya isagoo traffic jam maraya markaasuu odhanaya hadba cedhiiga baabuurta iyo wadooyinka wadooyinka iyo meelaha maraya ninka kalena isagoo geela markaas horta geelaan soo yar maale markaa sheekadu shalay waxay noo joogtay qaybtii hore garnaqsigii bay shalay soo jeediyeen waa sax qaybtii dambe ayaa halkan maantana aynu dhegeystayaasha uga sii deynaynaa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa magaalada hargeysa ku wareystay
marka waxa weeye xaaladii waa in labadoodii midkoodun markaa la soo jiido xagga kale la geeyo ama waa ninkani noloshan la eegu noloshiisii xasuusta ku soo noqdo ama kana waa inuu tago noloshaasi jeclaado maxay isla muteen haye waa tabtaa shirwca aad sheegtay saaxiib ninkii markaa markuu ninkaasi xogdoon buu ahaa ninkanna waa kaa xogtii dhiibay ninkii baa jawaabaya wuxuu odhanaya wuxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa ninkii dhoofsanaabaa markuu dhiiladii helay ilmo dhibic ka siiyo dhagartii la ooyo wuxuu yidhi dhawaaqaya dhancaddoo warigaho waa calaalay haa oo dee danqaday.
wuxuu- wuu ka danqada wuxuu yidhi malab malab baan dhirqanaynaa dhereg baan la taahnaa ubax baanu dhugannaa dheel baanu aragnaa dharab baanu joognaa dhaqashaanu haynaa anigaa ku dhowro kugu dhaadanayo dhaaxaanku sugayo igu dhega adaygtee hadda soo dhaqaaqoo badda soo dhex maaxoo waaya aragga dhuuxoo weydii dhabbada oo war ma dhiig la qaado iska dhici wadeecada soo dhababaceeyo soo dhaaf talyaaniga soo weri dhawaaq iyo hadfiya dhambaalada markaad talyaaniga soo dhaafto un waraynu kala helno oo soo tahriibiyo ninkii ishqiyaasig soo tahriibi soo tahriibi wuxuu war haatan anigu ba-aagan iyo hoogan ah iyo silicaan aad ka sheekaynaysa garan maaye meesha iskaga kaalayo xaggaa soo qabo oo waa caloolxuma taasi taa laftirkeeda cadowtinimo ninkii tahriib buu soo geliyey
Ee, markaa dhancaddaa jawaabaya dhancaddaa wuxuu yidhi ninka dhoof ku raagow waxaan ahay nin dhaayala dhul shisheeye ma aqaan aar hayla dhuunto geedismariska dhuubtiyahay cuna dhurwaagu iyo tanaan ubad ku dhalaya anigu taydanaan iska aaminayaa ma garanayo meelaa soo maree taydan aaminaya lama huraano caws jilaal buu yidhi lama huraan waa caws jilaan markaa tayda ayaa ku nagaanaya dhancaddaa wuxuu yidhi ninka dhoof ku raagow khayrkay waxaa dhacay wayla qabaa dhibaatada wax ma dheehan karayaan dhulkaa lagu farux xidhay dhegaha la awdo wax ma dheegan karayaan afkaa laga dhirbaaxaa faallada ma dhiibtaan laga dhabab gacmaha oo dirir kuma dhabriilaan laga dhidib lugaha oo ma dhisaan tallaabada didan baa la wada dhalay daalacan waxuma dhigan waa la soo dhowaysto laga dhigay addoon raran yabadh baa la dhaafsaday yaba waa la dhaansaday waxba yaan isdhalan rogin waxba yaanan dhaygagin dhakafaarra igu dhicin tanaa nabad ku dhalaya wax aniga ii gaara mar haddaanay ahayn ee khayrkayba ila qabo taydaan aaminaya tan meel loo dhaafi maayo qeyrkayna waa ila qabaa haa oo de wixii wax anigoo qura igu kooban maahe waa wax bay-ad iyo deegaankii ka jira marka taydan aaminayaa buu yidhi ishqiyaasig de aduu haddaad ii imanaysood noloshaada ila wadaagayso halkan imanayso waa halkeeda laakiin se aanu tegi maayo buu yidhi oo waddadaa soo mari maayo war taan niyaddayda gelin maayo anigu tan tanun igu ogow kaas warkiisi buu dhayda ka caddeeyey kaasi wuxuu ahaa khaliif xirsi ismaaciil oo ku magac dheer haariye wuxuu magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
duhurnimo wanaagsan markala dhegeystayaal wiil waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada maanta ismaaciilow t- intaynu barnaamijkan wadnay waxaynu aragnay dhallinyaro fada badan oo aada isu abaabulay meelo kala duwan oo dhulka soomaalida ah waxaynu arkaynay gobollada dhexe sida mudug waxaynu arkaynay dhinaca iyo somalilan waxaynu arkaynay muqdisho muqdisho baryahan waxaan moodaa inaan dhowr barnaamij ka sii daynay dhallinyaro is abaabushay oo Aad iyo aad.
horumarka maaragtay dhallinyarnimadooda iyo wixii iyaga dano ah samaynaya Ee, warbixinta soo socota gabdhaha wax ka barta jaamacadaha muqdisho ayaa samaystay urur ay ku midaysan yihiin waxaa ururkan ay samaysteen ay idaacadda v o a uga sheekeeyeen in ay doonayaan in xirfado loogu abuuro sidii gabdhaha jaamiciinta markay jaamacadda kasoo baxaan ay u heli lahaayeen xirfad eh, xirfaddii munaasibka ahayd suuqa shaqadana ay maaragtay waxtar uga yeelan lahaayeen wariyaha v o eda muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya aadame cali macow oo ah gudoomiyaha ururka gabdhaha jaamiciinta daada yar ee muqdisho looga dhawaaqay ayaa u sheegtay idaacadda v o a baahayaha xilligan keena inay samaystaan urur gaara gabdhaha jaamiciyiinta Een, marka hore waxaa keenay in ururkan sameyno caqabado jir aawooda Een, haddii ahaanayd gabadha caqabado ka haysto dhanka waxbarashada ama luuqadda ama shaqada dhankeeda ama xirfadii gabadha ay leedahay Een, waxyaabaha aan rabno ugu horeeyo ama u abuurno horta marka hore inaan isku xirno gabdhihii si ay u noqdaan dad awood leh waxaa layidhaha markii wax isku xiran yihiin dadkii awooda leeyihiin waa midda ugu horeyso waxyaabaha kale aan u abuurno inaan gabadhii taageer aan siino aan taageerno deeqa cali waa gudoomiye ku-xigeenka ururkan waxay u sheegtay v o a inay jireen caqabado gabdhuhu ay kala kulmeen suuqa shaqada taasoo ugu horraysa inaysan lahayn xirfado shaqo markay soo idlaystaan waxbarashada heerka jaamacadeed ururkan caqabadaha aan u sameyn waxaa ka mid ah inay gabadhii markii een, shaqa- shaqada timaado een, ay heli weydo capacitigii looga baahnaa shaqadaas inay ku qabato awooddii looga baahnaa inay heli weydo Een, gabadhii markii intay joogtay jaamacaddii iyo xaafaddii inay ku dhex jirtay aysan aysan bulshada dhexgelin marka gabadhii inay bulshada dhexgali- eh, dhexgelin waxaa ka imaanaysa caqabad weyn maxaa yeele qofku markuu biri baxo oo xafiiska shaqeeyo ama dadka la shaqeeyo haddii dadka isma fahmayaan marka caqabadii way badan yihiin caqabad waxaa jirto ee gabadhii inaysan ku dhiiri kari- karin inay shaqo doonato ama ay raadsato qofku tagto ay shaqo ka doonato marka caqabadaha way iska badan yihiin hani maxamed aadan waa madaxa tababarada ururka gabdhaha jaamiciyiinta da-da yar waxay u sheegtay v o a in gabdhaha barto cilmiga siyaasadda aysan helin fursad wanaagsan taasoo keentay in ururkan ay sameeyaan gaar ahaana gabdhaha hadda lagu dhiirigelin doono ka qaybgalka siyaasadda iyo istaagidda meelaha dooduhu ay ka socdaan urka waxaa jirtay aniga mid ugu weyn oo habeen een, habeenada ka mid ah een, meel babliga anagoo joogno een, waxaa dhacday in een, qaar ka mid a ardayda jaamacadaha ayagoo isku- isku kala fakaltiyo ah in meesha aan ku kulno aniga khaasatan ahaan waxaa bartaa public administration een, ay dhaheen maxaa maantoo dhan gabar sameecad maantoo dhan een, maxay too t- s- t- mikrofonadii iyo waxyaabahan maxaa ku geli maxaa ku baday maxaa oo oo dhiirigelintan iyo iyo iyo waxaan maxaa so in gabdhihii la tuso in microfonka aysan ka cabsan sida qofka qaliinka ama operationka sameynayo surgeryga uusan uga cabsanaynin een qaliinka so in aan taas darteeda oo horta ugu horeysay een dan bulshadeenina een gaar ahaan gabdhaha booskaas inay ka dhibaataysan yihiin aan aragnay dhammaan eh, kusii ordayaan fakaltiyada caafimaadka nersinka waxyaabahaas so in baahidii darneedna ka qaybgalka siyaasadeed marka in ay ay aan ku motivate gareeyo shamse macow waxay barataa cilmiga maamulka ee siyaasadda waxaase dad badan ay ka soo hor jeedeen inay doorato kuliyaddan iyagoo taa beddelkeed kula talin jiray inay barato culuumta caafimaadka siday u sheegtay v o a markii jaamacadda la joogo kaleeto facultigaa barto waa public administration saasna gabdhaha uguma badno dan een, waxaa jirto in lagu dhaho kaleeto waay aa u war badan tahay caafimaadaa ku fiican tahay waxa markii qofka lagu celceliyo kaleetona moraality ahaan qofku wuu ka dhimanaya in caafimaadaa barataa caafimaadaa kugu fiican gabdhaha baraatika mastale way u helaan caafimaad inay isbitaallada tagaan laakiin hay-adaha haddana maxaa u diid inay hay-adihii ka shaqeeyaan inay dowladda u shaqeeyaan inay xafiisyada imaadaan dan theory oo keliya jaamacaddii lagu baraa ma haysato wax skills eh ama xirfad eh hadhow markay imaado kaleeto wixii theory ay ahayn ma taqaana sida kombiyuutarka loo shido ama loo damiyo ama haddii xitaa feris uga dhacanta feris loogu shubto waxaasoo dhan haddii ay i t gasho waxaa la i t gabar kuma fiicno waay ay i t usoo galay adiga nersina lagugu talagal nersin gal En aniga ahaan shams ahaan markii kuliyadan aan galayay waxaa liigu dhahay adigoo shamse en maxaa ku falaysaa public administration faadume cali macow guddoomiyaha ururka gabdhaha jaamiciyiinta da-da yar ayaa u sheegtay idaacadda v o a barnaamijkiisa dhallinyarada in gabdhaha hadda ay u baahan yihiin dhiirigelin iyo garab istaag ay ka helaan bulshada inteeda kale qofka markii aad maanta inaad tiraahdeed waad wanaagsantaa hore u soco waad qaban kartaa waa tahay dhiirigelinta qofka wax badanay ka bedeshaa cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socota waxaan filayaa xilliganna waxaa la soo gaaray dhinacii heesaha xilliyadii aad nooga barateen in aan idin soo gudbino oo heesa dhoodhoole caashaqa ee uu ku luuqayo dalmar yare
Dolaha
heestii dhalandhooli caashaqa iyo fanaanka dalmaryar haddayna intaas ku dhaafno haatanna waa barnaamijkii sayniska iyo teknolojiyadda waxaa inoo haya wariyeenna xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta tiknolojiyadda casriga ayaa saameyn badan ku yeelatay nolosha aadamaha hay-adda jarity water oo xarunteedu tahay new york ayaa ka mid ah hay-adaha samafalka ee caanka ah bogga twitter-ka waxa ay ku leeyihiin in ka badan hal milyan oo qof oo ku taxan oo ay ka mid yihiin jilayaal caan ah hay-adda ayaa dhinaca tiknolojiyadda u adeegsatay ka jawaabidda su'aalaha ka imanaya deeqbixiyayaasha raba inay ogaadaan halka deeqdoodii ku baxday dadka deeqaha samafalka bixiya ayaa adeegsada bogga google-ka qaybta maabka ee ku lifaaqan website-ka hay-addan si ay u arkaan muuqaalada mashaariicda iyo ceelasha hay-addu ka fulisay caalamka oo gaadhaya toddobiyo toban kun oo mashruuc madaxda hay-adda ayaa u araka in teknolojiyaddu ka caawisay dabagalka mashaariicdaasi xogta ayaa laga helaa qalab yar oo lagu xidho goobaha laga fuliyey mashaariicda biyaha macluumaadka ceel ku yaala tusaale ahaan dalka nibaal ayaa si toosa internetka loogala socon karaa macluumaadka laga helo ceelashaasi ayaa u ogolaanaya hay-adda inay ogaato xilliyada sida aadka biyaha loo isticmaalo iyo marka ceelku u baahan yahay dayactir labadaba dadka deeqda gaadhsiiya hay-addan jarity water ayaa indhahooga ku arkay waxtarkii ay geysteen intaasna dhegaystayaal waxaa inuugu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay xubintaa sayniska iyo teknolojiyadda dhegeystayaal waxaa naga xasuusiina haddii aad jeceshahay inaad barnaamijka dhallinyarada maanta inaad ka qayb gasho ama fikradaada nagu soo biiriso fadlan hama ogaanina inaad noogu soo dirtaan aragtidiina somali at v o a news dt com adiga oo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta maxamed cabdi sandheere dhinacayga midig buu fadhiya mar waxaan weydiin lahaa talow maxaad inoo haysaa imika dabcan ciyaarihii dhallinyaro fara badan baa dhagahay noo taagaya waa kan waryaheenna axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno qaaradda afrika waxaa caawa iyo galabta dhici doona kulamo ka tirsan isabreebka koobka adduunka ee dalalka qaaradda afrika waxaana dalalku ay isku arki doonaan sidan tunisiya waxay u safri doontaa togo laaberiya waxay marti gelin doontaa jabuuti angola iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa is arki doona uganda waxa ay la kulmi doontaa burkina faso morocco iyo keefardi ayaa is arki doona ejibti waxa ay marti gelin doontaa nigeria morishas waxay u safri doontaa ruwanda suudan iyo ivory coast ayaa kulmi doona lesotho iyo seychelles ayaa is arki doona etoobiya iyo algeria niger iyo senegal sidoo kale waxaa dhici doona kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee dalalka qaaradda ameerika waxaana dalalku ay isku arki doonaan sidan colombiya iyo ecuador beru waxay u safri doontaa uruguay argentina ayaa marti gelin doonta bolivia venezuela iyo jili way kulmi doonaan baragwa iyo brazilna ciyaar xiise badan ayaa dhex mari doonta waxaa sidoo kale kulmi doona honduras iyo el salvador mexico iyo canada banama iyo haiti costarika iyo jamaica homburg iyo wermesia worms haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha liverpool ayaa waxa ay xiisaynaysaa inay la saxiixato xagaaga soo socda ciyaaryahanka kooxda bayer munich mario gotse sida warar cusub oo maanta soo baxay ay sheegayaan ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee saddex labaatan jirka ah ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu dib ula midoobo macalinkiisii hore ee kooxda burushi dortmond yorgen club oo iminka leeliya kooxda liverpool godse oo dhaliyey goolkii xulka jarmalka u sahlay in ay ku guulaysato koobkii adduunka ee sannaddii ka dhacay dalka brazil ayaa la sheegay inuusan ku qanacsaneen habka uu ula macaamilo tababare beb guardiola oo ciyaaryahankaasi ka dhigay mid inta badan fadhiya kursiga keedka ciyaaryahan godse ayaa waxa uu ciyaaraha kooxda bayer munich ku soo bilowday keliya hal mar tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii tegey isla wararka kooxda liverpool ayaynu ku guda jirnaaye kooxda liverpool ayaa waxaa la rumaysan yahay inay heshay lacag toban milyan oo baanu ka yara lacagtii markii hore la rumaysnaa inay ku iibisay ciyaaryahan louis suarez sida warbixinno sir ah oo la shaaciyey iyo dukumentiyo ay muujinayaan dukumentigan oo lagu daabacay websayte-ka la yidhahdo football leagues ee faafiya sirta ciyaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in qiimaha rasmiga ah ee kooxda liverpool ay kooxda barcelona uga iibisay louis suarez uu yahay lixdan iyo afar dhibic sagaashan iyo siddeed milyan oo dollar halkii markii hore la rumaysnaa in qiimahaasi uu ka ahaa toddobaatan iyo shan milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah kooxda liverpool ayaa diiday in ay wax faahfaahina ka bixiso wararkan cusub ee maanta soo baxay waxaana la rumaysan yahay in sidoo kale liverpool ay kooxda barcelona ka sugayso lacag dhan labiyo toban dhibic sagaashan iyo siddeed milyan oo dollar oo deen ah oo ciyaaryahankaasi louis suarez lacagtii lagu iibiyey qaybka waxaana la filayaa in lacagtaas ugu dambeys ay hesho sanadkan bisha juulaay kow soddonkeeda ugu dambayntiina kooxda manchester united ayaa la rumaysan yahay inay ka fakerayso in ay ballaarin ku samayso garoonkeeda caanka ah ee old traford oo aan wax horumara lagu samaynin toban sano muddo iminka laga joogo garoonka old traford oo iminka qaada ku dhowaad toddobaatan iyo lix kun oo qof ayaa la rumaysan yahay in kooxda ma united ay doonayso in ay gaarsiiso siddeetan kun oo markaasi taageerayaal ah garoonka old traford ayaa markii ugu dambeysay waxaa ballaarin lagu sameeyey muddo iminka laga joogo toban sano markaasi oo tirada dadka uu qaadi karo laga dhiga toddobaatan iyo lix kun halka markii hore uu ka ahaa lixdan iyo siddeed kun xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaara maxamedow heestii labaad baynu dabcan dhegeystayaasha xilligan soo qabanayna waan gartay maadaama aan dee tii hore dhaldhul caashaq fanaanka reer minneapolis in lays dhaafsada ahayd waan gartay anigu waxaan soo qabanayaa haddaba hees ay ku luuqayso khadiija fooday maadaama aan jiilkii dambe soo qabtay jiilkii hore soo qabanaya mi adiga jiilka horaan soo qabanaya waay marka waxaa la yidhaha haddaan ka dawoobo caashaqa
Thank you.
heestaasi khadiija fooday waxay gebagabo tahay idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.